playing you the pop music you love right here on VOA1, The Hits.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o w oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban xiriirka filimada geeska afrika ee caalamka oo dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiin doog meel kastoo aad joogtaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaana waana maalin arbacaa bisha disembarna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatan sannadka laba kun kow iyo labaatan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro ku dhaqan magaalada laascanood oo hergeliye xarun dadka magaaladaasi ku dhaqan guryahooda u geysa adeegyada ay magaalada uga baahan yihiin
waxaan hirgelinay shirkad la yiraahdo adeega kaafiya shirkadaas waxay qabataa waxyaabaha qotur daruuriga ah ay waxay geysaa xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan oo aan idin haynaa doorka ragga iyo howlaha guriga ay sida xaasaskooda uga faa'iideyn karaan islaamar ahaantaasna uga caawin karaan ayaad maqli doontaan inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnayn ciyaaraha iyo heesaha intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada maraykanka iyo ruushka ayaa bisha januari yeelan doona wadahadal ku saabsan xakamaynta hubka nukleerka iyo xiisadaha ka taagan labada dhinac ee gaar ahaan ruushka iyo ukrein afhayeen u hadlay golaha ammaanka ee qaranka ee aqalka cad ayaa saxaafadda u sheegay in labada dhinac ay kulmi doonaan tobanka januari waxaa xiigi doona wadahadal yeelan doona ruushka iyo neto oo labiyo tobanka bisha januari dhici doona intaa waxaa sii dheer in ruushka iyo maraykanka iyo xubnaha kale ee ururka amniga iyo iskaashiga yurub oo ay ku jirto ukrein ay ka qaybgeli doonaan kulan dhacaya janaayo saddex iyo tobankeeda markaan u fiirsanno inaan wadahadalno ruushku wuxuu soo saari doonaa miiska walaaciisa iyo waxyaabaha uu qabo waxaana miiska aanu saari doonaa walaacyadeenna ee howlgallada ruushka ayuu yidhi afhayeenka waxaa jiri doona buu yidhi horumaro in laga sameeyo meelaha qaar meelaha qaarna laysku khilaafi karayo taasina waa mid ku salaysan diblomaasiyadda ayuu yidhi afhayeenka dowladaha reer galbeedka ayaa ka walaacsan ciidamada ruushka ee uu soo dhoobay xadka uu la wadaago dalka ukrein iyagoo walaac ka muujiyay qorshaha duulaanka ruushka hogaamiyaha ruushka valadimir putin ayaa diiday qorshahaasi waxaase taa beddelkeeda uu sheegay inuu dalbanayo damaanad qaad ah in neto aysan isku ballaarin dhulka u dhow xadkiisa dowladda tanzaniya ayaa talaadadii heshiis la gashay shirkad turki oo la yidhaahdo yebi merkezi si ay u dhisto wadda dherarkeedu yahay kilomitir oo treena taasoo la filayo in ay ku kacdo lacag dhan ilaa iyo bilyan oo dolar waxaana lacagahaas ay noqon doonaan kuwo qaab ama ahaana lagu maalgeliyo waa qayb ka mid ah kilomitir oo wadda oo tanzaniya ay dhisayso si ay u gacan u geysato kobcinta ganacsiga dalalka la dariska yebi merkezi ayaa hore u dhisaysay laba qaybood oo ka mid ah dhulkaasi kuwaas oo heer gabagaba hadda maraya qaybta lagu dhawaaqay talaadadii ayaa isku xidri doonta deegaanada makutabora iyo tobora oo ah laba magaalo oo ku yaalla gobolada dhexe ee dalkaasi mazanja kedogoza oo ah agaasimaha guud ee shirkadda tareenada tanzaniya ayaa waxa uu sheegay in xafladayaa waxa uu ku sheegay xaflad laga sii daayay telefishinka waddankiisa in arrintani ay horumar ka gaari doonaan khadka tareen ee dhammaystiran ayaa isku xiri doonaa dekadda badweynta indiya ee tanzaniya iyo xarunta ganacsiga daarisalaam ee magaalada muwenza waa magaalo dekadeed oo ku taalla harada victoria una dhow xuduudda tanzaniya oo la wadago dalalka uganda iyo kenya warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a inu gudagalno qodobada aan idinku hayno barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta dhaqanka soomaalida meelaha qaar gaar ahaan marka dalka la joogo waxaa inta badan dhacda in gabdhaha ay qabtaan howlaha guriga sida hagaajinta guriga iyo cunto karista inkastoo meelaha qaar ee qurbo ay ka midka yihiin ay labada dhinac ee haweenka iyo ragguba ay arrintaasi ka samey yihiin waxaa jira dhalinyaro soomaaliyeed oo gudaha ku dhaqan hase yeeshee ka caawiya haweenkooda arrimaha guriga haddaba aadan jaamac oo ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o a ee dalka jabuuti sagaal siciid faarax
wallaahi yaraantaydan kusoo bartay anugu hooyo hooyo ay soo bartay waxaan oo dhan waan kusoo barbaaray shaqooyinka aqalka waan kala qaybsannaa dhowr walaalanahay afar walaalanahay maantoo kale nacam haddaan anu cuntada sameeyo walaashay aqalkay fiiqaysaa brograamka aqalka waan ka lahaa nin kasti maalin buu leeyahay nin kasti hawshiisu kasoo baxaya waa nidaam aada u qurux badan runtii dhinaca cuntooyinka ka waran cuntooyinkan karin karayo waa waxaa ka mid ah baasada si fiican baan u karin karinaya iyo sooska cuntooyin kale oo dee magacaashooda aan garin laxaxda ka warsa isku tihiin
laxooxda iyadana waan garanaya iyadana sidaa loo dubo sidaa loo xasho hooya igu soo barbaarisay waxaan waxaan amarka waan qaadan jirnay waan tegi jirnay suuqa waan tegaynay waan soo iibinayn waxa soo iibi laga yirahdona waan soo iibin jirnay hadduu naga fara badan yahay oo aan iloobi karaynana warqad baan ku qorin jirnay intaasoo basalaa intaasoo tamaada intaasoo dee qajiya oo aad garanaysaa hawsha madbaxa waad iloobi karaysaa nin ragaan ahay iyo intaynu noqon iyo naag baan ahay hawshu waa isku mid gabadhu waxay qaban karayso ninkuna wuu qaban karayaa marka gargaarku aqalka dhexdiisa waa caadi waad qaban karaysaa maaha inaad tiraadid anu nin baan ahay ood ka boodid maaha waa ixtiraam iyo naxariis inaad qof wiil oo aqalkiisa ka shaqaysanaya ama ka masaxaya ama fiiqaya wax sharaf baan u arkaya anugu wax ceeba uma arkay anugu ragga ka faanaya oo dee wax kale ka moodaya waraa dumar baa tahay adigu maxaad u fiiqaysaa aqalka wallaahi waa jaahilnimo ama waa garasho la-aanta weyaan ma jirtaa wax saameyn shaqadan aad qabatay darteed wax kusoo gaaray oo aada saameyn kugu yeeshtay ama wax kaa xanaajiyey ama wax kaa farxiyey ama waxun saameyna wallaahi mar baan ka cadhooday gabadhan qabo iyadoo dhar meedhisaan arkayay markaa waan ka naxay anaa waan fadhiyey anaa isla hadlay oo is iri maxaa maxaa ku cadibay bal gabadhan waxaanu siraa wiila oo jinsia inay meedho inay xadhiga dul wardho oo markaa itaalkeedii iyo dharkeeni markaan isku egay isma leeko marka waan sare kacay waa la meedhay ma garanay anuu dareemkeeda iyadoo ay islahaydba markii dambe ayaan arkay gabadhii oo ka xun inaan faraha la galay oo la shaqeeyey oo gargaaray markaaba iga tiri adumaa naag baa tahay maxaad maxaad hawsha hablaha u qabanaysaa markaaba xoog baan u fajacay waa yaabay marka xaaskaagu warkamay hayn inaad hawsha guriga qaban karayso hooyo kusoo bartay marka reer miyi bay ahayn anakuna magaaladan ku kornay magaaladan ku dhalanay anaku wax caadi baan u arkaynay iyaku laakiin wax kale u arkeenba dhaqan xun bay u arkeen inuu ninku foorarsado oo wax qabsado aqalka dhexdeeda
dhaqankeenu aada buu u adag yahay meelaha qaar markay noqoto kale xaaskaaga way kugula yaabtay shaqadan aad qabanayso dhar dhaqida ama dharkaad la warwareyso ani qudhayda markii igu ka horreysay aan ku arkayay dhar baad warwareysay runtii waynay cajab gelisay markaama ku fakeray inaan ku wareysto ka waran markaa dhalinyarada hawshan aad qabanayso kolley way ku arkeen adigoo shaqaynaya marka may kugu dacaydayaan si aad soo u aragta adigu markay ku dacaydayaan in badan bay dhacdaa way iska jirtaa inama iga qoslaa oo igu kaftamaa way iska jiraan waryahay inoo waran baasadii may macaan tahay baasadii samaysa ka warana maanta hooyo maxaad u samaysay maanta xaafadiina maxaad u qabatay wallahi iska kaftamayaan anugu kaftankooda waxba uma qaato oo iska jirtaa marmaraad ka cadhootid marmaraad iska dhaaftidna oo iska jirtaa raashinkay oo ag yaalla kama gaajoon karayo wixii waan ku sara kaci aqoonkeedina waan garanaya waan bislaysan waa cuni laakiin iya kuma karayaan shaa xataa ma karsan karayaan waayo ma karayaan maxaa horta lagu shubaa ma sokorta mase mashaaha waa jaahilnimo dee haddii markii hore bara lahaayeen waxaan uma arki lahayn inay cay tahay inay yarays tahay
cunto markaad karsanayso tee dookhaaga aad jeceshaha inaad karsato wallaahi waxaan ka waxaan jecel yahay bariiska bariiska si fiican loo bisleeyo oo baasintaha ama baylanka ama bariiskan ka hela inaan kariyo maca sooskiisa marka maad isku karisaa sooskii bariiska mise waad kala karisaa
may waan kala kariyaa sooskana gooni bariiskana gooni runtii aad bay fiicnaan lahayd in raggoo dhan ay dumarka caawiyaan intii ay qaban karayaan shaqada guriga aad bay udhi badan tahay laakiin nasiib darro inta badan ma dhacdo ugu dambeyntii aadan maxaad dhallinyarada kale ee adig kula midkaa ee u arka shaqadaas inay tahay shaqadii dumarka oo aan gaarin weli heer ka ah in ay fahmaan inay caawiyaan ama hooyadooda ama walaashooda ama xaaskooda ama xataa qof dariskaagaayo dhibaataysan maxaad tala siin lahayd wallahi waa wax fiican oo dhaqankeena iyo diinteena iyo shareecadeena ayaa nugu amraysaa marka waxaan oran lahaa ha u qaadinina wax foolxun ama wax cayba waa wax qurux badan waa wax la qaban karayo talabaad ajar baa lagu heli karaa walaasha hooyada iyo faamigaaga inaad gargaartid oo wax qaban karaysid inaad samaysid waa wax fiican oo ajar ku helisid talabaad wax cayb maaha inaad had- haddaad awo- awoodi karaysid inaad cuntadaada keligaa diyaarsatid ood cuntid ood hooyadaa gargaar ugu noqotid waxaa waa talabaad inaad qof bani aadan oo dumara inaad dariiqa haddaad ku aragtid oo wax culus ay sideeto inaad gargaartid oo wixii alla
waa tahay kaas waxa uu aadan jaamac oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan dalka jabuuti wuxuu u warramayay sagaal siciid farax halkaad ka dhegeysaneyseenna waa v o a dhegeystayaalla markan dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno
sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunkee qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunkee qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shucuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shucuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shaaribaha salaxyo wada shicir ammaankaay shaxda lagu cayaara sheeka iigu deqdi shafeecadii naftayday waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deqdi shafeecadii naftayday waana kugu shukrinayaa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa shamsayadii daraada anigana ilaa shalay cishqi baa ishidaye ma ishaafinaysa ya faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xiran yahay in qofkaad seed ka qabata shashadaba ma rogayo aada shiinqinayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xiran yahay qofkaad seed ka qabata shanshadaba ma rogayo aada shiiqinayo kalgacayl ku shubaye xidigtii shahuuraay waa tahay heestaasi dhegeystayaal halka aynu kaga gudubno barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada maanta ayay heestaasi qayb ka ahayd markana magaalada lascanood dhallinyaro isu tegey ayaa magaaladaasi waxay ka hergeliyeen xarun ama shirkad ay ugu magacdareen ay ujeedkeedu tahay aan iraahdee sidii ay dadka magaalada ku dhaqan ugu shaqayn lahayd islaamar ahaantaasina adeegyada guryahooda ugu geyn lahayd arrintan oo ay soo dhoweeyeen qaar ka mida dadka ku dhaqan magaalada laascanood ayaa warbixintan ka soo diray wariyaha v o a ee magaalada laascanood cabdikariin olol magaalada laascanood xarunta gobolka sool dhalinyare ayaa hirgelisay nidaam dadka adeegyada looga caawinayo guryahoodana loogu geynayo dhallinyaradan ayaa shaqa abuurkan ay sameeyeen waxaa ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee iyagu dhallinyarada shaqada u baahan bismillahi raxmaan iraxiim marka u horeysa bahda v o a iyo weri cabdikariin ololba waxaan uga mahad celinaynaa fursadda qaaliga ay maantana siiyeen anigoo ah magacaygu yahay suhuur cali cumar kana mid ah dhallinyarada gobolka sool ee wax ku baratay ku barbaartay waxaan hirgelinay shirkad la yiraahdo adeega kaafiya shirkadaas waxay qabataa waxyaabaha qotul daruuriga ah ay waxay geysaa xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood ay ka mid yihiin khudaarta noocyadeeda kala duwan sida hilibka noocyadiisa kala duwan sidoo kale sharaabka noocyadiisa kala duwan run ahaantii waxaan barnaamijkan aan bilownay sanadkii hore laba kun iyo labaatan bishiisii koob iyo tobnaad muddo sanad ayaanu hadda shaqaynaynaa markaanu aragnay runtii baahyo badan oo ka jira gobolka oo qof kastaa jeclaysanayo inuu adeegiisi iyo baahidiisii uu ku heli karo guriga ayaanu aasaasnay oo ay nagu dhalatay fikraddan maanta waxaan maraynaa meel fiican waxaanu u adeegnaa runtii gudaha magaala lascaanood xaafado gaaraya ilaa laba boqol hadda waxaan u dallacnay tuulooyinka oo ku xeeran degmada laascaanood sida xudun wilwid iyo goori iyo yeyle karin oo kale waa geynaa run ahaantii dadkuna way ku nasteen annakana waxay noo noqotay shaqa abuur iyo wax badanoo bulshadeedu baahnayd aanu kasoo kordhinay bal suur waxaad iga warantaa ujeedadaad ka lahaydeen inaad hirgelisaan inaad barnaamijkan oo kale aad dadka u fududaysaan adeega hooyooyinka oo kale aad u geysaan tuulooyinka aad geysaan oo kale waxa idinku kalafay iyo baayada idiin muuqatay bal iga war
waad mahadsanta cabdikariinow run ahaantii markaanu aragnay baahiyaha ka jira gobolka khaasatan hooyooyinka oo kale oo runtii iska mashquul badan inta badan caruura haysta waxaanu aragnay inay fursad u tahay inay maxaatkasto ay rabaan adeeg kastay u baahan yihiin ayu nooc aan iridooda aan ugu keeni karno iyakoo howlahoodii guriga maalmeedka ahaa aan dayicin oo haysta oo ubadkoodii haysta run ahaantiina waa fursad gobolkuna u baahnaa bulshada u baahnayd annakana runtii aanoo noqotay hal abuur ganacsi
qaabka aad ugu adeegtaan oo xiriirka aad ula samaysaan dadka oo kale iyo siday uga faa'iidaystaan iyo waxyaabaha u fududeeya baliga war
run ahaantii bulshadu horta anagu waxaan ku shaqaynaa qaab online ahaana dadku nagu xidhan macaamiishu waxay naga soo dalbadaan mareegahaan ku leenahay ee baraha bulshada sida facebooka whatsapka iyo col number intaba islamarkaana waxaanu isla waqtiga u geynaa waxyaabaha ay soo dalbadeen horta guud ahaan waxaan aaminsanahay inay geyiga soomaaliyeed ku cusub tahay khaasatanna degmada iyo gobolka intaba laascaanood iyo gobolka sool waxaan rajaynaynaa mustaqbalkan dhow insha allahu tacaala inaan gaadhsiino deegaamada kale gobola dariska inaan xarun noocan oo kale ah aan ka furno ee shirkadda adeega kaafiya dadka sidaa uga dhaadhicisaan inaad gurigiisa ugu keeni doontaan adeeg uu baahdo cuntada khudaarta qaybaheeda kala duwan run ahaantii markii u horeysay sheekooyinka xiisaha badan waxaa ka mid ah macmiil ka mid a macaamiisheeda ayaa maxayti ku kulanay isagoon ogeyn in adeegani uu shaqaynayo uu jiro kabacdina waa u sheegay in gurigiisa loogu keeni karo qof faamili ayuu ahaa run ahaantii aad ayuu ugu faraxday maalin kastana markaanu u geyno xaafadihii jaarka la ahaa ayaa iyakuna nagu soo xidhmay oo macaamiilna la noqday run ahaantii waad dareemi kartaa qof wax kasta ugu baahan yahay loogu keenayo gurigiisa islamarkaana wakhtigii uu baahnaa uu helayo aan kala daah lahayn runtiina aad bay bulshadu maxayta noogu mahad celisay ayakana waa u mahad celinaynaa sida wanaagsan ay noogu xidhan yihiin fariintaad u diraysaan dadka idinku xidhan waxaa lagu fariintaan u dirayo macaamiisheeda sharafta leh run ahaantii macaamiisheeda nagu xidhan hadeer waa macaamiil aada u wanaagsan adeega kaafiyana runtii aada u isticmaala hadda laba casho ka hor waxaan samaynay abaalmarinta macmiilka oo aan u garanay macmiilka ugu wanaagsanaa ee sanadkan oo aanu guddoonsiinay hadiyad aan ugu talagalay weliba hooyo umul ahayd oon iyadii cunugeediiba aan maxaytay abaalmarin siinay oo ka mid ahayd macaamiisheeda waana wax sanadla aan ugu qaban doono macaamiisheeda gamco furan ayaanu kusoo dhaweynaynaa insha allah
waa tahay dhegeystayaal taas waxay ahayd mid ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ku dhaqan ee aasaastay shirkadda kaafiya islamar ahaantaasina dadka magaaladaasi ka caawiya in ay adeegyada ay u baahan yihiin qudur daruuriga ka midka tahay inay u geeyaan guryahooda oo ay ugu adeegaan waxaana ay la hadlaysay wariyaha v o a cabdikariin olol dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haddii aynu gudagalno ciyaaro xiise badan ayaa waxa ay ka dhacayaan qaaradda yurub gaar ahaan dalka ingiriiska premier leaga oo kale shalay naadiga lester city ayaa gegadeeda wax ay ku martgelisay naadiga liverpool oo ciyaar ka tirsan horyaalka dalkaasi ay dhex martay ciyaartaas ayaa naadiga liverpool guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga kubadda cagta lester city ciyaaryahanka maxamed saalax ayaa daqiiqadii lix tobnaad rigoore ay heshay naadiga liverpool awoodi waayey in uu u bedelo gool kadib markii kasber shmekel oo goolka u qabta naadiga lester uu ka badbaadiyey rigooradaasi noqdayna ciyaaryahankaasi goolka u qabta naadiga lester city ciyaaryahankii ciyaarta markii sagaashanka daqiiqa ay dhammaatay hase yeeshee naadiga kubadda cagta ee liverpool ayaa waxaa gool ka dhaliyey ciyaaryahan lukman daqiiqadii konton sagaalaad sidaas ayayna ciyaartu ku dhammaatay oo liverpool waxay iska beerdareeyeen dhowr fursad oo ay gool ku dhalin karayeen hase yeeshee waxaa u diiday ciyaaryahan kasber shmekel iyo dafaacyada naadiga lester city taasi waxa ay ka dhigan tahay in ay dhibco ilaa iyo hadda toddoba gaaraya ay ka hooseeyaan naadiga kubadda cagta ee manchester city waa ilaa iyo lix dhibcood ay ka hooseeyaan naadiga manchester city oo iyadu markaasi hadda kaalinta koowaad fadhisa tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool georgian club ayaa waxa uu sheegay in guuldaradaasi ay ahayd mid xanuun badan hase yeeshee marna aysan iyagu sida uu yiri ugu talagelin in ay naadiga manchester city horyaalka sii dheeraysato oo ay sidaasina naadiga liverpool dhibco aad u fara badan lagaga saramaro naadiga liverpool ayaa sagaalyabaatan kulan oo ciyaartay waa kulinkii ugu horreeyey ee aysan wax gool ah dhalanin taas oo markaasi naadiga liverpool sidoo kale dhibaato ku ahayd kulamada kale ee shalay dhacay crystal palace waxay la ciyaarteen naadiga norwich saddex gool iyo waxba naadiga kubadda cagta crystal palace ayaa kuwaduna tottenham waxaay gool gool la gaashay naadiga southampton westham waxa ay la ciyaarteen naadiga watford gool iyo hal afar gool iyo gool naadiga kubadda cagta ee westham ayaa ku awoodroonaatay kulamada maanta dhici doona naadiga kubadda cagta ee manchester city waxay la dheli doontaa bradford halka chelsea iyo brighton and half albionna ay dheeli doonaan warar kale oo goosgoos haddaan idin dulmarno ciyaryaankii hore ee naadiga napoli iyo xulka dalka argentina diego maradona walaalkiisa ka yar ugo maradona oo ka mid ahaa ciyaaryahanadii sidoo kale naadiga napoli kula soo ciyaaray walaalkiisa maradona ayaa la sheegay inuu dhintay oo ku dhintay magaalada napolis waxa uu jiray labiiyo konton sano waxay imaanaysaa sannad iyo dhowr bilood kadib geeridii maradona oo ka mid ah ciyaaryahanada ugu magaca dheer kubadda cagta caalamka dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto ciyaarihii ayaad degeysanayseen markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweyna ee caalamka maraykanka iyo ruushka ayaa bisha januari yeelan doona wadahadal ku saabsan xakamaynta hubka nucleerka iyo xiisadda ka tagan xadka ruushka iyo ukrein afhayeen u hadlay golaha ammaanka ee qaranka ee aqalka cad ayaa saxaafadda u sheegay in labada dhinac ay kulmi doonaan ay kulmi doonaan tobanka bisha january waxaa xigi doona wadahadallo ruushka uu la yeelan doono dalalka neto labayo tobanka bisha january intaas waxaa dheer in ruushka iyo maraykanka iyo xubnaha kale ururka amniga iyo iskaashiga yurub oo ay ukrain ku jirto ay kulan yeelan doonaan saddex tobanka bisha january afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in ay dhinacyadu miiska soo saari doonaan walaacyada ay qabaan waxyaabo fara badanna sida uu rajeeyey laga wada hadli doono oo laysku markaasi fahmi doono halka kuwo kalena laysku khilaafi karayo sida uu yidhi taasina waxa uu ku tilmaamay inay tahay diblomaasiyad dowladaha reer galbeedka waxa ay ka walacsanayeen ciidamada ruushka uu soo dhoobay xadka ukrain waxaase uu sheegay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin in qorshaha uusan ugu jirin inuu duulaan ku qaado ukrain waxaase uu dalbaday dabaanad qaad ka dhan ah neto in ay isku ballaariso dhulka u dhow xadkiisa warkii ayaa intaasi ku eg oo wararkii ugu weyna caalamka ahaa markana dhinacii heesaha ayaanu markan jaleecayna kusoo dhawaada fanaanada kaltuun bacado tahay heesaasi gabagabayay hod barnaamijkeennii duurnimo ee dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tegaya anigoo ah jamaal axmed cismaan ah nabadgeliyo